imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad oo butros salaan anigoo ah simon butros oo addoon iyo rasuulba u ah ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa kuwa helay iimaan qaali ah oo keenna la mid ah oo ku helay xaqnimada ilaaheenna iyo badbaadiyaheenna ciise masiix nimca iyo nabadu ha idinku bateen xagga aqoonta ilaah iyo rabbigeenna ciise masiixiyiinta dabeecaddooda maxaa yeelay ilaah xooggiisu wuxuu ina siiyey wax kasta oo ku saabsan nolosha iyo cibaadadaba oo wuxuu inagu siiyey aqoonta kan inoogu yeedhay ammaantiisa iyo wanaaggiisa wuxuu kuwaas inagu siiyey ballammadiisa qaaliga ah oo aad iyo aad u waaweyn inaad kuwaas ku noqotaan kuwa ka qayb qaata dabeecadda ilaah idinkoo ka baxsaday qarribaadda dunida ku jirta ee ku timid damaca jidhka sababtaas daraaddeed idinkuna aad u dadaala oo rumaysadkiinna waxaad ku dartaan wanaag wanaaggiinnana aqoon aqoontiinnana iscelin iscelintiinnana dulqaadasho dulqaadashadiinnana cibaado cibaadadiinnana kalgacayl walaalnimo kalgacaylkiinna walaalnimona jacayl haddii aad waxyaalahaas leedihiin oo ay idinku badan yihiin iyagu waxay idinka dhigayaan kuwa aan caajisin ama midholaawayaal ahayn xagga aqoonta rabbigeenna ciise masiix waayo kii waxyaalahaasu ka maqan yihiin wuu indhala' yahay oo arag gaaban yahay oo wuxuu iloobay in dembiyadiisii hore laga safeeyey sidaas daraaddeed walaalayaalow aad ugu dadaala inaad xaqiijisaan in laydin yeedhay oo laydiin doortay waayo haddii aad waxyaalahaas samaysaan weligiin ma turanturon doontaan saas daraaddeed aad baa laydiin siin doonaa gelidda boqortooyada daa'imiska ah oo rabbigeenna ciise masiix oo badbaadiyaheenna ah butros dhimashadiisii oo dhaqso u imaanaysa sidaas daraaddeed anigu had iyo goorba diyaar baan u ahaan doonaa inaan waxyaalahan idin xusuusiyo in kastoo weliba aad taqaaniin oo laydinku adkeeyey runta aad haysataan waxaa ila quman in in allah intii aan jidhkan ku jiro aan xusuusin idinku guubaabiyo waayo waan ogahay inay dhaqso u imaanayso goortii aan jidhkan ka tegi lahaa siduu rabbigeenna ciise masiix i ogaysiiyey waxaan ku dadaali doonaa inaad tegiddayda dabadeed mar kastaba awooddaan inaad waxyaalahan xusuusataan markhaati furidda butros iyo tan nebiyada annagu ma aannu raacin sheekooyin khiyaano lagu hindisay markii aannu idin ogaysiinnay xoogga iyo imaatinka rabbigeenna ciise masiix laakiinse waxaannu ahayn markhaatiyaal indhaha ku arkay weynaantiisa waayo isagu wuxuu xagga ilaaha aabbaha ah ka helay maamuus iyo ammaan markii cod sidaas ahow isaga uga yimid xagga ammaanta aad u weyn ee yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay oo codkaas aannu maqalnay wuxuu ka yimid samada markii aannu buurta quduuska ah isaga la joognay oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadiisii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudcur ah ka ifaysa ilaa waaguu baryayo oo xidigta waa beri qalbigiinna ka soo baxdo idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadiisii sheegeen oo la qoray ayan lahayn micnayn goonni ah waayo wixii nebiyadiisii sheegeen weligood kuma ay imaan dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduuska ah waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay